إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay shacabka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho ayaa deeq iyo gurmad kala duwan gaarsiiyey muslimiinta ku dhibaataysan marinka khaza maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ganacsatada yaryar ka barakicinayo suuqyada iyo waddooyinka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa darawal mootabajaaj waxa uu ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ehelada nin ku xihan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in wiilkooda gardaro lagu haysto uuna u xihan yahay arag doonaya inay ka dhacaan boosas uu isagu leeyahay dowladda ruushka ayaa sheegtay inay taageersan tahay damaca la xiriira in etoobiya hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya alkataib al akbaariya ayaa soo saartay muuqaalka qaybta toddobaad ee mashruuca sika qaybinta xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur axad ah taariikhdana ay tahay toddobiyo tobanka bisha koow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkaas oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay warkaani haashim ayaa soo jeedinaya haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose saldhigyada xalay lagu weeraray ciidamada shisheeye waxaa ka mid ah degmada qoryooley garoonka magaalada baraawe iyo sidoo kale deegaanka buurcolow ee asna hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku burburay gurigii ay ku sugnaayeen askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka xilligii qaraxa lagu burburinayay guriga dadka ku sugnaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxaas dhanka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo si gaar ah weerarada waxay kaga dhaceen xeryaha ciidamadaasi ku leeyihiin xaafadaha towfiiq iyo sidoo kale xerada makuudo ee magaalada baydhabo isla magaalada baydhabo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday saldhigga bari ee magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaara ciidamadii halkaa ku sugnaa isla gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan ceel hindi ee degmada qansax dheere shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa deeq iyo gurmad kala duwan gaarsiiyey muslimiinta ku dhibaataysan marinka khaza warbixintani waxaa inoogu diyaariyey maxamed daahir dhallinyaro soomaaliyeed oo isxilqaamay oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa uruuriyey lacag gurmad ah oo loogu talagalay muslimiinta ku dhibaataysan marinka khaza kuwaasoo sanad ka badan wajahaya gumaad wuxuushnimo ah oo uga imaanaya maraykanka iyo yuhuudda maalmaha jimcaha ayaa qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho waxa ay dadku iska soo uruuriyaan lacago ay ugu talagaleen walaalahooda khaza ku nool inkastoo aanay kaafin karin culayska jir ah haddana waxa uu gurmadkaasi wax u tarayaa muslimiinta khazana u muujinayaa inay leeyihiin walaalo u damqada oo jooga soomaaliya mid ka mid a dhallinyarada horboodaysa mashruucan ayaa sheegaya inay ku guulaysteen in marinka khaza ay ka dhisaan ugu yaraan boqol teendho oo ay midkiiba ku hooyan karaan qoys ka kooban siddeed xubnood masjidka ay dadka ku tukadaan iyadoo ay sii dhar tahay in dadkaasi la siiyo cunto ku filan saddex waqti waxaan dhisnay boqol khaymadood oo qofkiiba ay ku sugan tahay taqriiban siddeed qofood oo loogu talagalay boqol qoys oo qadadooda iyo quraacdooda iyo cashadooda shantii bilood oo lasoo dhaafay taqriiban siddeed boqol oo qofood waa bifadli illaahi uma bifadli shacbi soomaali waxaa kaloo lagu daray masaajid ilaa maxaanku idhaahdaa kun qofood ku dhowaad ay ku tukanayaan oo la yidhaahda masjidi shacbi soomaali oo asagana la injaaziyey oo la fuliyey waa khayr badan oo shacbiga soomaaligu iska leeyahay waxa uu sidoo kale tilmaamay inay ku guulaysteen in horaanta bishan ay muqayamka jabaaliyaha ee dhaca waqooyiga khaza ay ugu yaraan laba boqol oo ruux loogu qaybiyo min boqol doolar oo lacag kaash ah waxaa laga qaybiyey lacag bishaan hadda dhammaanaysa laba boqol oo qoys loo qaybiyey ama laba boqol oo qofood loogu qaybiyey dadka aad maqasheen ee jabaaliya ku jira kaash gacanta looga geeyey boqol boqol dollar farta laga soo saaray waxaa sidoo kale la- maxaan ku dhahdaa kiswatu shitaa dharka qabowga la soo siiyey kun canug oo jooga ghaza darfaheeda kala duwan ayaa dharkii qabowga looga geliyey oo aad maqlaysaan ilmaha yaryar oo ka ducaynaya dhahaya eh, shacabka soomaaliyeed ilaahay ha barakeeyo intaas waa inta yaroo kooban dadkuna inta ay ka qayb qaadanayaan soomaalida ahi ma malay kartaan bishii lacagta mushaarka aan bixinahay waa konton kun minimum muslimiinta ku nool caalamka ayaa u kala tartamaya inay maalkooda la qaybsadaan walaalahooda ku dhibaataysan khaza maadaama dadka badankooda aanay awoodin inay halkaasi nafta geeyaan sababo la xiriira iyadoo caalamka islaamka ay ka taliyaan madax ku daaban maraykanka iyo yahuudda kuwaasoo aan gorgortan ka gelaynin ilaalinta amniga yahuudda iyo maraykanka kuwaasoo isku kaashanaya dilka reer khaza askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa darawal mootabajaaj waxa uu ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed muudi ayaa ka waramaya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saacadihii lasoo dhaafay uu askari ka tirsan dowladda federaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa darawallada ku shaqaysta mooto bajaajta xogoo dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saacadihii lasoo dhaafay uu askari ka tirsan dowladda federaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa darawallada ku shaqaysta mootobajaajta ee ka howlgala magaaladaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdirashiid maxamed maxamuud waxaana dilkiisa uu yimid kadib markii askariga oo isagana saarnaa mooto kale uu ku wargeliyey in uusan waddada marin oo uu ka haro muran dheer kadibna xabad ayuu madaxa kaga dhuftay qaar ka mid ah eelada wiilka la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dee waxaa la afar saac iyo bar markay ahaaday wadaaddiisa asoo wato ayaa oo nin qaatilahow mataqaanaa xabad ku dhuftay Ee, markii hore dhaawac uu noqday isbitaalaa la geeyey siddeed saac iyo shan daqiiqa markay ahaydna waa geeriyooyey siday wax u dhaceen marka ninkan dhimana mootobajaaduu lahay mootobajaaddiisuu ku shaqaysanayay kanna mootou saarnaa islee sheegay asoo daba socdo oo mootadu mootada daba socoto uu yidhi iga har warniyow anigu kuma daba socdee waddadaanaan haayaahe waddadaanaan kuma daba socdou yidhi haddaadan iga harin wax kalaad arkaysaa inuu yidhi waranuu kuma saarin waddadaan ha iga leexanaya uu yidhi kadibna uu intuu ii istaaji mootaduu saara ii istaaji intuu yidhi xabadda uu ku dhuftay dilkii xalal dhacay waxaa loo geystay nin dhallinyaro oo bajaajla oo aniga walaalkii abtiga dhale ma garata si baadila lagu dilay intuu u dilay waxay ahayd bajaaj isla wateen bajaajka oo ka horgooyay ninkan bajaajka bajaajka markuu ka horgooyeyni wuxuu sameeyey qoriga u soo qaatay ima dili kartid waa ku dili karaa oo kadibna laba baaloota ku dhuftay dilka intaas ku bilowda wax kale u dhexeey ma jiraan wiilkaana ka kaleeto markii la duuga la duugaya laga mayaaba in si kale lagu duugaaday
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa cadaystay dilka wadayaasha mootobajaajka kuwaas oo dhibane u ah dilal bareer ah oo ay geystaan askarta dowladda federaalka maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ganacsatada yaryar ka barakicinayo suuqyada iyo waddooyinka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxaan cali Een, annaga laamiga waa ku soo dhowaannay dantaana nugu qasabtay waayo meel aan degno oo dawladda ay noo samaysay ma jirto waa ganacsato ku shaqaysata gaadiidka yaryar islamarkaana ku iibiya badeecadaha qaar waddooyinka ku yaala galkacyo waxa ay cabasho ka muujinayaan barakicin uu ku hayo maamulka la baxay puntland waxa ay tilmaameen in duruufaha haysta ay ku kaliftay in waddooyinka ay ku iibiyaan agabyada ay sidaan sidaasi oo ay tahayna canshuur laga qaado taas beddelkeedana aan loo samayn goobo ay ku ganacsadaan looguna beddelay in laga eriyo meelihii ay ganacsiga ku haysteen haddaba waa kuwan qaar ka mida oo ka warramaya dhibaatada haysata annagu cabashada aan qabnaa waxay tahay annagoo laamigii iyo hareerkii naloo diiday in nala geeyo meel waxa weeyaan wax ku ganacsanno oo aynu ku gadanno annagu waxa weeye dowladdu aad bay noo cayrisaa waxyaalo badan dhibaatooyin badan baa qabnaa laakiin waxaan doonaynaa in dowladdu meel la geyso waxaa kalifay duruuf iyo dan danyarow baan nahay agoon baan leenahay rajooyin baan leenahay wax kastaan leenahay maadaama oo dantii guriga naga soo saartay oon duruufaysannahay oonaan wax kale awoodin oonaan meel kale awoodin aan degno oona naloo awoodin inaan meel aan istaagno oo laamigii naloo diiday waxay kaloo tilmaameen inay ka maareeyaan nolosha asaasiga ah iyo waxbarashada ubadkooda
ma aanaan istaagnayn qof gurigi ama waddada baabuurku marayo dan iyo duruuf baa nagu kaliftay waxaan nahay dadka danyarta ah ilmaha ku karsada annagu gaar ahaan gaari gacanleyda dowladdu nama siiso biyo firii ah nama siiso nal firii ah nama siiso waxbarasho firii ah nama siiso dawo firii ah ganacsi kama rabno lacagaan dhiganna kama rabno nafta ayaan kula cararnaa waxaannu ka raadinaa ilmaha dugsigooda iskuulkooda maxaan ku dhahay korsaartooda raashinkooda biyahooda korontadooda intaba gaarigacankaa yar baannu ka raadinaa maamulka ka arrimiya gaalkacyo ayaa waxa uu horay bulshadan uga soo barakiciyey goobo badan oo ay ku ganacsanayeen si kastaba ha ahaatee goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa dhaqan ka ah dhibaataynta bulshada ehelada nin ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in wiilkooda gardaro lagu haysto uuna u xidhan yahay rag doonaya inay ka dhacaan boosas uu isagu leeyahay warkani waxaa ka waramaya mubaarak cumar maxamed xasan cabdulle ayaa ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaas oo xidhan muddo shan bilood ah waxaan xirtay rag u awood sheegtay oo doonaya inay ka qaataan boosa saddex oo uu ku leeyahay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ninkan ayaa la sheegaya inay si xoog ah ku xirteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo doonaya inay ka dhacaan dhul uu isagu leeyahay qaar ka mid a ehelada ninka xidhan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxaa lagu haysto wiilkooda ugu horeyna xaaska ninka xidhan oo lagu magacaabo salaado maxamed xasan ayaa ka warbixisay waxaa lagu haysto seygeeda ani waxaa ka cabanayaa saygayga oo si gardarraha loo xiray oo isheeg maarata la afduubtay oo niman ay afduubteen oo ciidan e isheeg maarata geeyeen xabsiga dhexo uu ku xiran yahay shan bilood toddoda bisha toddobaadna oo la xiray dhulkiisaa lagu haystaa oo asi leeyahay dhulkuu asiga leeyahay niman oo dhulkuu asiga leeyahay oo qodanaya waaye waxayna dhaheen isheeg maarata dhulkaaseti saddexda boosoo goodka ku dhacdana sii oo nagu saxiix haddaan ugu saxiixaynin maarata xabsiga ku urahedhaheen markana qaar ka mid ah gabdhaha la dhashay ninka xiran ayaa iyagana markooda dalbaday in walaalkooda xabsiga laga soo daayo maxamed xasan muddaadii ka weynaan ahaa faadumo xasan cabdul maxamed waxluwaasana waa hanti dhowrtiisa oo daacad lilaahi looga baado looga bahaya baadi weyn lagu hasda baadilaa lagu xirtay maxamed xasan cabdulle annagana waxaa jecelnaa haqayna in nala siiyo baadil nin baa nagu haystaa walaalanahay baadil xoog leh oo nagu soo laalaabtay waxaan codsanaynaa walaalkay maxamed xasan anoo ah marya xasan cabdulle ah walaalkay inay xoogku haysto oo warar joor jurihiisa lagala baxay waxaa rabnaa si sharaf leh inay walaalkay cadaaladda nagula fiiriyo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeye caro tuurk u ah ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay nolol yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegeena ku maqalnay aabbo soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaasi oo ka ad sheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta dowladda ruushka ayaa sheegtay inay taageersan tahay damaca la xiriira in etoobiya hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya
yefgeni tareekhin oo ah safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa taageeray qorshaha itoobiyaanka ku doonayaan qaybo ka mid a badda soomaaliya isagoo waraysi siinaya wakaaladda rasmiga ah etoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in etoobiya marinbiyood ka hesho geeska afrika si ay xal uga helaan buu yidhi boqol iyo labaatanka milyan ee etoobiyaanka ahe bad lahayn waxaana iidsanahay dadaalada uu qaaday abiy axmed si loo helo marinbiyood ayuu yidhi safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee dalka etoobiya abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinayay baarlamaanka dalkaas ayuu sheegay in dhirirka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaayo musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitir islamarkaana aysan suuragal ahayn in etoobiya xeebahaas aadka u ballaaran dibadda ka joogto wuxuuna ku celiyay damaciisi ku aadanaa helidda marinbiyood dowladda xabashada etoobiya ayaa mar weliba oo ay ka hadlayso doonisteeda badda waxay ku halqabsataa iskaashiga ay la gelayso dowladaha gobolka hase ahaatee waxa keliya ay xooga ku qabsanayaan waa badda soomaaliya sababo la xidhiidha iyadoo ay iska dhaadhicisa in xeebaha soomaaliya ay leeyihiin oo aanay jirin cid ka difaacaysa iyadoo madaxda dowladda federaalk ay sheegayaan inaan dhidoodi ka taagneyn in etoobiya bad helayso laakiin su-aashase waxay tahay sidee ayay ku heli kartaa dowladda ruushka ayaa taariikh soo jireen leh ku leh isgarab istaagga etoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddoba toddobaatanki markii ay dagaalameen soomaaliya etoobiya ayuu ruushka gurmad dhan weliba u fiday etoobiya arrinkaas oo suurtageliyay in xabashida ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed warkan wuxuu idinkaga imaanayaa alfurqaan alkataa'ib al akhbaariya ayaa soo saartay muuqaalka qaybta toddobaad mashruuca sika qaybinta xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta toddobaad ee mashruuca sika qaybinta ee xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri sika qaybintan ayaana ka dhacday tuuladii hiijo maxamed ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sika qaybintan ayaa dadka loo qaybinayay waxay ugu faa'iidaysteen sidii loogu talagalay waxaana ka mid ahaa waxyaabaha ay qaateen geela iyo ariga
تخط الحق نهجا له نمضي بركبي أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة فبالله التقينا وسرنا من ثنينا مقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله تجادل qof walba waxaan leenahay magacaaga dhegayso xuseen faarax cabdalle xuseen faarax cabdulle
aniga waxaa la yidhaahdaa alxamdulilahi rab alcaalamiin xasan kaahin muuse alxamdulilahi rabbil caalamiin meeshaan jooga maanta waxaa waaye ijo maxaad walaayada islaamka ayaa noogu isugu yeedhay xoolana noo qaybinaysa waxayna i siisay geel alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale kii soo dhiibay ee dhaqay ee intaa ku rafaaday allah u barakeeye walaayada islaamka ee ka soo uruurisay iyadana kor allah ka yeelo annagana allah noo barakeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la siiyey qaalingeel allah mahad iskale walaayadina waa ku mahadsan
ومقصدنا رضاه صبرنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi toban neefoo ariyaa loo siiyey islaamka ilaahay kor ha ka dhigo waana arwaaxsana ilaahay idinkiis dacladana allah jebiyo dacladana allah jebiyo
sanad walba wilaayaadka islaamiga xilliga sakada waxaa laga qaybiyaa sakada xoolaha taasoo ay ka faa'iidaystaan dad badan oo masaakiin ah
ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزداد بحسن إذا تم لقاء لقاء
wararkii alfurqaanna waa naga intaa